bismillaahi raxmaan raxiim horta socdaalkeena muhiimadiisa koowaad waxa waaye ayaan dhaweyd bishii novembar markay madaxda qaranka ku shirtay magaalada muqdisho bishii shanteedii go-aamadii ee heshiiska ahaa ay soo saareenna waxaa ka mid ahaa qodobka sagaalaad weliba guddiga doorashooyinka inay muxuu ahaay lasoo wadatashi lasoo sameeyaan ummadda soomaaliyeed inay kasoo baaraan degaan caqabadaha dhici kara ee imaan kara iyo caqabadahaas sida loogu loogu hortegi lahaa in dadka lagala soo tashto si doorasho laba laba kun iyo labaatanka ay u dhacdo si doorashadu ay u dhacdo marka howshaasa aan ku jirnay dhanka kale haddii loo fiiriyo waxay noo tahay anaka qorshaheena istaraatiijiyada aan degsanay istaraatiijiyada saddexaad waxaa noo ah in aan dadweynaha muxuu ahaay la xiriirno mxua wacyigelin usoo sameyno wadatashi usoo sameyno iyadana way dhankaas way ka noqonaysaa marka waxa aan wadnay waxay ahayd inaan dadka la tashano iskuna tashano inaan doorashada sameyno inaan darisno ciladaha aan isleenaha waa imaan karaan inaan ka wada hadalno ciladaha sida loogu gudbi karo sida loo wada shaqeyn karo sida aan uga dhabeyn karno doorashada laba kun iyo labaatanka meelo badan oo waxaad tagteen guddoomiye ee gobolada dalka ah inta badan dadku waad la tashanayseen oo oowadatashyo ku saabsan doorashada iyo qaabka ay u dhacayso marka bal ka waran dadka sidee idiin soo dhaweeyeen oo ay u arkeen barnaamijkan maxayse idinka yiraahdeen waxaan tagnay saa horey u sheegtay gobollo badan waxaan tagnay dowlad goboleedka south west dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan ka tagnay baydhabo cudur baydhabo iyo cudur aan ka tagnay iyo baraawe waxaa hal meelaa noo hartay iyadana oon tegeyna mardhow maxaa yeele go-aankeenaa wuxuu ahaa bal marka hore aan ku bilaawno dowlad goboleed kasta inaan afar meeloo waaweyn ka tagno waxaan kala tagnay jubbaland jubbaland waxaan ka tagnay garbahaarey iyo doolow iyo kismaayo iyadana hal midaa noo hartay oo iyadana logisticada diyaaradda naloo diyaarinayo waxaan kaloo tagnay soo dhamaystirnay hirshabeelle oo aan tagnay buulabirto jowhar iyo balcad aan tagnay meelaha markaan tegaynana ugu horeyntii waxaan arkayna maamulka muxuu ahaay meeshaas haaya ama madaxweyne ha noqdo ama gobernatoore ha noqdo ama gobol ama ha noqdo guddoomiye degmo meel kastoon tagnana runtii maamulka si fiican aana loogu soo dhaweeyey waxayna muujinaysay muxuu ahaa rabitaanka la rabo doorashada naloo fududeynayo sidaan bulshada ula kulmi lahayn bulshadiina anagoo runtii wax carqalada aan arkin qeybaheeda kala duwan aan ula kulmeynay ha noqdaan aqoonyahanka ha noqdaan odayaasha dhaqanka ha noqdaan culamaa udiinka ha noqdaan haweenka ha noqdaan dhalinyarada weliba arda ardada jaamacadaha qeyb kasta oo bulshada meeshii ugu yar waxaan meesha ugu yareed waxaan kala kulanay ilaa laba qof boqol oo qof meesha ugu badneyna lix boqolay gaaraysay waxaan ka wada hadlaynayna wax kale ma ayna sidaa hadaa u sheegay go-aanka madaxda qaranka ay soo jeediyeen oo ahaa inaan goboladii tagno oo dadkii lasoo tashano oo doorashadii ugu soo wacyigelino oo lasoo ogaado doorashada laba kun iyo labaatanka la qabanayo maxaa dhibaato haddana hortaagan dhibaatooyinkaas fiican u gudugnaa runtii wadatashi fiican talo fiican waano fiican aragtiyo aada u kala duwan laakiin in boqolkiiba sagaashan dadku waxay ka midaasnaayeen inay diyaar u yihiin in doorasho la qabto hal qof iyo hal cod in laga baxo kis yaroo dad dooranaysa in laga baxo four point five kii in muxuu ahaa aan lagu warwareegsanin muxuu ahaa meelo sasake laakiin qof kasta oo soomaaliya inuu awood u helo inuu u codeeyo meesha uu asaga rabo oo dadkao dhan ka wada qeybqaadwaaya dadka aad xulanayseen guddoomiye marka aad tegayseen gobolada kala duwan ee ma dad gaaray ahaayeen oo aqoon-yahano ah oo kasoo tala bixin karaa barnaamijkan mase bulshadoo dhan bulshada dhan qeybaheeday ahaayeen mar waxaan la kulmayna odayaasha dhaqanka iyo culamaa udiinka mar waxaan la kulmayna ururada haweenka mar waxaan la kulmayna dhalinyarada iyo ardada jaamacadda mar waxaan la kulmayna ciidamada naftooda oo amnigii iyo wixii laga wareysanayo qeybaha kala duwan oo bulshada qeyb laga tagaayo ma jirta laakiin guddoomiye inta badan dadka soomaaliyeed ma fahansana barnaamijkan ee doorashada qof iyo cod ah soomaaliyana hore uguma jiri jirin marka ee dadkan sidee uga dhaadhacsiinayseen barnaamijkan waxyaabaha noogu horeeyaba waa oo aan qabanayno annaka waaxyo kala duwan aan leenahay waaxda wacyigelinta iyo la xiriirka dadweynaha aa jirta waxaan diyaarinaynaa duruus badan waxaan rabnaa kurukulum inaan sameyno waxaan rabnaa iskoolada dugsiga hoose ilaa dugsiga sare in kurukulumkaas lagu daro wasaaradda waxbarashadaan kala tashan doonaa waxaan rabnaa inaan si joogto ah degmooyinka iyo gobolada aan u tagno waxaan rabnaa inaan xaafiisyo ka furano degmooyinka iyo gobolada sanadkan two thousand laba kun iyo sideed iyo tobanka shaqada ugu badan oon qabanayno waxaawaaye dhamaystirka shuruucda iyo wacyigelinta dadweynaha oon ku wacyigelinayno habka doorashada oon ku wacyigelinayno habka maxaa qofka codbixiyaha maxaa laga rabaa muxuu yahay sidaa loo diiwaangelina shaqadeenaba intaasi xooggeeda noqonaysaa haddii ilaahidaa waaya ma jirtaa marka caqabado inta aad shaqada wadeen oo oo hore u jirtay iyo hadda kadib aad filanaysaan inay idinka hor yimaadaan caqabado shaqo la qabanaaho aan caqabado lahayn ma jirto laakiin waa in istrateejiya caqabadahaas loogu gudbo la sameeyaa annaka waxaan doorashadaan qabanayna laba kun iyo labaatanka aakhirkeeda waa bisha bilaha ugu dambeeya inta ka horeysaan rabnaa inaan caqabadahaas darisno sidii looga gudbi lahaana looga wada shaqeeyo caqabadaha ugu daran ee idin haysta maxaa kamida gudoomiye noogu daran waxaa waaya caqabada amniga waxaa kaloo ku maaliyadda shuruucdii oo la dhammaystiro muxuu ahaa aqoonta dadka oo la dhiso arrimahaas oo dhan ay jiraan ayagana waxaa waqti aan uhaysana alxamdulilah hadda mar hore aan bilaawnay in laga fakero doorashadii laba kun iyo labaatanka waxaynano waxaynana gaarsiinaysaa saddexdaas sano anakoo isdiyaarinay step by step waxaan diyaarinay qorsho shan sano ah oo laba kun iyo toddoba iyo tobankii ka bilaabanaya ku dhammaanaya laba kun iyo labaatan iyo kooga taasoo muxuu ahay jaranjaro noo ah qayb qayb noo ah bilbil waxaan qabanayno wiigwiig waxaan qabanayno sanadkii waxa aan qabanayno aan ku kala cadaynayno taasaanan ku soconaa kuna soconaynaa hay-adaha nala shaqeeya ama dowladda ha ahaato ama hay-adaha ajnabiga ha ahaataan kaasay nagula jaan qaadayaan waaya marka laga soo tago wadatashyada aada wadaan ee la xiriira arrintan doorashada dadka inta badan ma fahamsana sidaa hore usoo sheegtay goormaa marka aad bilaabeysaan dhinaca wacyigelinta iyo waxbaridda la xiriirta in qof kasta oo soomaali ah oo isagoo fahamsan u diyaar garooba doorasho qof iyo cod ah dadkaan aan hadda wadnaaba wacyigelin oo wax badan aan micneyneynaa laakiin waxaan bilaabeynaa waxaa xaafiiskeena wacyigelinta shaqaalaheedu waa qaadana waa dhamaystirnay hadda waxaan u fariisanaynaa inaan diyaarino kurukulumkii wacyigelinta dadka loogu sameyn lahaa annaga keligeen kama shaqeyn doono xafiisyada aan ka furayn gobolada ka shaqeynaa waxaana arrintan xooggeeda aan isticmaali doonaa oo nagala shaqeyn doono ururada bulshada maadaama ayagu meel kasta iyo geed kasta ay joogaan waaya goormaa marka hadda socdaaladiina ee aad ku maraysaan gobolada dalka la filaya inaad soo gabagabaysaan waaba ku jirnaaba hadda waxaan soo marnay south west iyo jubbaland iyo hirshabeelle safarkeena kaleeto waxaa noo haray puntland iyo galmudug weliba maanta galmudug waa la aaday abaado waxaa jooga qeyb annaga naga mid ah ha aadeen qeybaha kalena qeybta kalena waxay aadi doonaan abaado iyo meelaha kale ay aadi doonaan oo galmudug ka harso waayo ugu dambeyntii rajada aad ka qabtaan in doorasho qof iyo coda ay soomaaliya ka dhacdo mustaqbalka ama sanadka annaga rajo weynaan ka qabnaa sababtoo a muddo laba sano iyo bilo ahaan hadda ka shaqeynaynay laba kun iyo shan iyo tobankii aa nala qaatay julaay ilaa iyo haddana waxaan ka shaqeynayna sidii doorashada ay ku suuroobi lahayd waxaana ka bilaabna marka hore guddiga naftiisa sidii loo dhisi lahaa oo ay awood ugu yeelan awooddooda loo buuxin lahaa inay doorasho dhisaan waxaan qaadanay shaqaalihii inkastuusan noo dhammeyn uusan noo buuxin laakiin shaqaale hadda wax lagu bilaabi karo oo diyaarin kara waxyaabihii kuwa kale xataa ay ku shaqeyn lahaayeen oo la qaadan doono istrateejiyadii aan samaysana guddiga aan noo samaysan budget runtii hadda dowladda budgetka ay noo ogolaatay budget sanadkan lagu shaqeyn karo oo meel wax la gaarsiin kara waa waana markii ugu horeysa budget intaasoo kalaa la helo hay-adaha caalamigana waxaan rajeyneynaa markay arkeen dowladdu inay diyaar u tahay in doorasho dhacdo ayaguna inay muxuu ahay tallaabo ka qaadi doonaan maalgelinta